asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waa golaha nineteen sixty oo caawa marti loogu yahay aqoon-yahan soomaaliyeed qalabka siraadka ee baarlamaanka dalka kenya aana madaxda ugu sarreysa dalka kenya dhinaca baarlamaanka waa faarax macalin dadka soomaalida aad bay ku wada yaqaanaan halkan waa golaha nineteen sixty magacaygu waa maxamed xasan dhagood codkaan waxaa qaadi doona wabtilo kala duwan oo soomaaliyeed baa qaadi doona haddii ilaahay yidhaahdo com arrimaha dotcom sagalis dotcom puntlandis dotcom iyo weliba puntland observer dotcom ku soo dhawow golaha nineteen sixty soomaalida caalama kaa dhegaysan doona bal marka ugu horeysa faarax macalin dhinaca kale u dhige doorashadii dhowaan ka dhacay dalka kenya xisbi isbahay siyaad lahaydeen xisbigini maanta siyaas lahaan halkeedu kaga jira dalka kenya maxaase idiin qorshaysan mustaqbalka
waad saad sheegtay isbahaysiga annaga oo naasta la yidhaahdo ayaa wuxuu la tartamayey isbahaysiga madaxweynaha hadda wadanka xukumo oo uhuru kenyatta doorashadii dhacday bishii sideedaad sideedeeda waxa wa waa laisku qabsaday in la shubtay baa noo soo cadaatay annaga abadinay laakiin waana laga shubtay maxkamadaanu tagnay maxkamadii ayaa waxay tiraahday doorashadii xaquma dhicin ee ha lagu noqdo markii halagu noqdo la yiri ayaan anagu niri wixii xaqdarada markii hore sida loo sameeyey asbaabtii keentay waa in la bedelaa oo guddiga la bedelaa oo maamulka oo dhan ba la bedelaa sifu uu markan dambe uu xaq u dhaco si iyaday ahayd ma dhicin doorashadii waynu ka istaagnay annaga kamaana qeybgelin qolihii nala tartamayey keligood baa tartameen dad aada u yar baa soo baxay marka iyada oo lagu qiyaasay ilaa iyo saddex milyan iyo bar keliya inkasta iyo lix milyan iyo toddoba milyan waxaa sheegteen waa la isfortaagan yahay waa la dhaariyey madaxweynihii hadda dawlad iyagaa ah annagana waxaan leenahay sharci ahaan waan idin dhaariyey laakiin ma haystaan legitimacy xalaal ma haysataan waa la ishayaa annagu waxaan leenahay ilaa wa ilaa waa in ay soo afjarmato doorasho la kala suganayo sida keliya kusoo afjarmi kartana waa in la wada hadlaa nidaamkii lagu wada hadli lahaa iyo waktii ugu degdegsiya badan oo doorasho xalaal ay dhici laheedna waa in laga heshiiyaa iyagana waxay leeyihiin dadkiina dhinac ka raaca waa laiga guulaystay doorashadii idinkaa ka istaagteen aan marka dambe ka wada hadalno waa laisfar taagan yahay koox annaga naga mid eh oo aniga aanan ku jirin ayaa waxay leeyihiin aan dhaarinna madaxweynaha ninkii nagu taagnaa oo asagana laba madaxweyne wadanka ha yeesho anu waxaan u arkaa waxoogaa tahay inay yar khalad tahay waayo sharci baa jira maxkamadii shalay annaga na garab istaagtay marki dambe oo intaan annaga ka istaagnay doorashadii ay tiri doorashadan hadda way dhacday ninkanaana badiyey oo la dhaariyey inaan haddana maanta dhahno maxay ahayd aan ka hor imaano ani kullii faarax markaan dhahay wayila way ilaa yar adkaatay laakiin siyaabaha kale oo isbedel lagu keeni karo oo ay kamid tahay waxa sharciga ogol yahay mudaaharaadka wadankaba gebigiisaba inaana waxba kala soconin ilamaa la isku imaado oo laga heshiiyo sidan maaragtay lockdown completely maaragtay shutdown wadanka o dhan ba laga dhigo iyo waxyaaba lamid ah yaan dad aniga aan kamid ahay u arkaan inay tahay laakiin in nin kale la dhaariyo oo laba madaxweyne wadanka ay yeerato waa laga yara fiican yahay laakiin hadda xaaladda maashaasay maraysaa meeshay u dambeyn doonta ilaahay baa og laakiin xaalka anagama fiicno
waa gartay mudane faarax dad soomaaliyeed oo fara badan baa dalka kenya kulo doorashaa ka qayb qaata isqaqabsigaasi ka yimi dhinaca madaxtooyadu saaban intalag ayuu ku yeelan kara dhinaca ganacsiga dhinaca nolosha dhinaca waxbarashada dadka soomaalida markaad eegtaan
saameyn weyn bay ku yeelatay wadankii oo dhan baa dhaqaalihiisana hoos u dhacay noloshii oo dhan baa hadda aada u hooseysaa oo waxa lixdii bilood lasoo dhaafay sidii doorashadii ay u dhacday hadda inta udhexayso waa way dadkii investorska way tegayaan wadankii iyo wadan u dhow ma aha wadankii wuu runtii dhib badan baa haystaa ganacsiga soomaalidana waxa weeyaan waxyaabaha aada loo saameeyey bay kamid tahay hoos buu socdaa wadanka marka hore wuxuu ahaa wadan iska trading economy buu ahaa oo maaragtay dekeda mombasi iyo wadamaha jiraanka anaga iyo waxa loo geynay wax naga gadanayaan iyo iyo annaga internal domestic commerceka anaga unbaa lagu socday wixii oo dhanba waxaad moodaa inay dhibaato weyn ka jirto hadda oo uu aada dhaqaala hoosta ugu socdo
waa gartay baryahan dambeeto ama sanadahan dambe dalalka khaliidkii carab ayaa kusoo badanaya ama faragelintooda kusoo badanaysaa dalalkan geeska africa siyaasi ahaan adiga sideeda kula muuqataa saamaynta ay khilaafyahooda ku yeelanayaan dalalkaasi geeska africa wadamada carabta iyo muranka ka dhex taagan saamayn intay lagbesa ku yeelan doontaa mustaqbalka dalka soomaaliya oo had iyo jeer arrimihiisa ad aada uga hadasha adigu
runtii horta wadamaha geeska africa wadamaha khariidka ee faragelin hal wadanan bay kuleeyihiin wadamaha kale way way sasabtaan way dhex ordaan way way way dhulkay isku dhigaan inay maalgelin iyo samaystaan iyo waxyaabo kale oo shirkado dawladda ay waxa iibsadaan oo dholol beera la siiyo waxyaabo caynkaas ay wadamahan kenya iyo ethoobia iyo uganda iyo waxaasaytuba ay ka baryaan ayagoo runtii dhulka yaallo oo dad maaragtay aan aan awoodooda aan u muujinayna ay tahay halka wadanka keliya oo intay awoodooda meesha ugu dambaysa ugu muujiyeen ay adoonsan rabaan horta waxa weeyaan soomaaliya waddan kale ma aha kuwankana way way way shaqaale shaqaale badanna way siiyeen oo anaga hadda imaaraadka iyo qatar iyo sacuudiga iyo kulli maaragtay kumaan kun oo kenyaan baa ka shaqeeya xagga shaabaha ay ku nool yihiin dadkaas intuu shaqaalaha inta laga qaadayo wax badan baa lasku qabsaday dawladda mawqif adag bay ka istaagtay waa la iska celiyey iyagii iyo maxay ahayd daradooda waa la iska celiyey marka wadamaha kale oo afrikaanka carabta way baridhaa way way way xoogaa way inay sasabtaan bay isku dayaan meel haddana ay kala yihiin dalxiisna way u tagaan laakiin wadanka inay addoonsadaan ay rabaan oo qursi iyo faragelin meesha ugu dambeysay oo maanta aanan bilaabanayn soddonsaniyadii bilaabatay waxa weeyaan soomaaliya haddana bixi waxaad moodaa la qarqarin jiray markii hore inay banaanka la soo istaageen oo kooxaha mucaaradka iyo baarlamaanka dadka ku jiray iyo waxaasoo dhanba ay kula kulmaan safaabadahooda nairobi joogaan hadda ay noqdeen yacni qaacide military oo kale oo oo soomaaliya oo kusii aadan soomaaliya gudaheeda ay kuleeyihiin maxay ahayd saldhigyo oo mid wadankan la yidhaahdo imaaraadka hadda united bahalki way saldhig bay kuleedahay faragelinta qaawan oo edadarada ee runtii oo quursi ah oo gudnimada waxa weeyaan soomaaliya unbay kula taagan yihiin waana waxa loo baahan yahay inay soomaalida ka tashato oo go-aan adag ka gaarto o inad ka celiso waayo carabta waxay ku xisaabtamahayaan burburka hadda wadamaha jiraanka aha oo dhan ba yeman burburkeeda hadda way idlayeen annaga soomaalidana inay burburiyaan bay doonayaan waxyaabo badan baa iska jira oo maaragtay un qodo dheer ah laakiin soomaaliya inta badana waxay udhimanaysaa waxaa weeyaan xeebteedan dheerka badan dekado laga baqayo dibay udhigmaan oo kale in laga hagaajiyo dhanka bariga xeebta iyo maxay ahayd korba afka maxay ahayd baabulmandeb dhankeeda markii loo socdo shidaalka soomaaliya gaaska soomaaliya waxaas oo dhan ba waxa weeyaan nimankan way qaawan bay hadda soomaalia ola dagaalamahayaan oo u kala garanhayaan oo dadkii baarlamaanka ku jiray maamul goboleeladii wixii oo dhan ba waxaa soo caddaatay hataa wadamaha jiraanka oo afrikaanka in un la adeegsan iyagay adeegsanhayaan oo arrimaha soomaaliya iyagay u adeegsanhayaan oo arrimo badan oo sir ay ka dhexayso iyagii wadamaha jiraanka oo maaragtay soomaaliya hadda ciidamada u joogaan marka dhibka wuu jiraa wuu iska cadyahaysan soomaalida waxa uu loo baahan yahay inay ummadda soomaaliya isku tashato oo la hor istaago oo la isjeceliyo mid ayada
waagas waxaad soo qaaday in safaaradaha dalka kenya ku yaala ay kulama ku qabtaan had iyo jeer oo dadka mucaaradka ku ah dawladda hadda jirta ay had iyo jeer ku shiriyaan xiriir intee leeg baad u malaysaa dadka kan hadda dawladda is haystaan oo baarlamaan ha ahaadaan ama kuwa siyaasiyiinta kaleeto ha ahaadaan ee kala duwan iyo dawladda imaaraadka in xiriirkooda noocyaa ka dhexay kalaas leedahay maxayse ka dabcsan tahay oo ay u rabtaa in uga faa'iidaysato oo ugu xidhnaato dadka mucaaradka dawladda ku ah
haddii inay soomaaliya isgeligeedaba la wareegaan bay jecel yihiin oo waxaa meel alla meesha dekad noqon laheed maya hadda ay iyaga la wareegaan oo iska yeeshaan kadib ay tartan aynu gelin waxa weeyaan soomaaliya waxa weeyaan waa crossroadka adduunka waa wadnihii adduunka weeyaan waxa weeyaan meeshii oo istaraatiijiyada adduunka ugu wanaagsanad bay soomaaliya ku maa soomaaliya ilaahay uu dalkeeda ka dhigay haddii maaragtay dekada freeport iyo laga furo meelaha iyaga oo shidaalka soomaalida lasoo saaro carabtii sacuudigii iyo maxay ahayd imaaraadkii kuwait bahrain waxaasoo dhan waxaa usoo baxday haddii ay ku jireen shidaal ahaan in khaliij alfaris intii la galo oo passion gulf intay markabka u galo oo sideed boqol oo kilomitr oo kor usii socdo midana soomaaliyana ayba ku taalla wadadiisii dubayna way xirmaysaa oo barambartaa ku ciyaari doontaa iyo maxay ahayd shimbiraha mar haddii soomaaliya laga fura freeport oo udhigmaan dubay oo kale waana qorshiceenkaasoo ahena waa muddo dheer baa laga fikirayay haddii shidaalka iyo gaaska soomaali lasoo saarana waxa weeyaan iyagana meesha waxba ma yaalo marka horta nimankan dantooday ku xisaabtan lahayaan oo waxaa hadda soo caddaatay xataa dagaalkii seven seven la gelihayay danaha saytow iyaga oo ku xisaabtamayaan colaado badana dhexdooda ay ka dhexayso waayo ciraaq markaas jirto niman bacsiin la dhaha ayaa maamuli jiray iran waxaa maamuli jiray ninkii shaah ahaa oo maaragtay shaah of iran oo shahan shaah pahlavi maaragtay maxay dinastigii pahlavi mise boqortooyadii pahlavi imaaraadkii sacuudiga waa nimankaas gamaysay kuwana shiicay ahayn kuwana sunni ba ahayen waa markii uu dhintay ninkii la oran jiray faysal boqor faysal uu kala wareegay fahad adigu wixii oo dhanbu waxaa isku keenay iyagoo colaad dhexdooda ay ka jirta waxay dhaheen interestiga annaga annaga oo dhanba aan horta dhibkii noo dhexay geeska kala dhignay horta aan interestiga soomaaliya khatarta ee nolosha annada bal mustaqbal ay noo keenayso aan aan maaragtay maaragtay aan horta aan meel dhigno tiibaa waxay keentay in maaragtay dagaal la geliyo oo la yidhahdo ruushka ka fiiji oo annagaa wax kadidin hayno wax kasdinhayn maraykanka keenaysa waxaad garanaysaa all major oil companies oo dhan ba interest international shidaalka adduunka shirkadaha exxon mobil iyo conoco iyo waad ka garanaysaa chevron iyo kuwa waaweyn baa ku jiraan oo iyaga haddii dawlad kastaba ka quwad badan wax baa listusay meeshii dadkii la reebay soomaaliya inay gasho way gashay dagaalkii baa la geliyey ruushkana waanu erinay markii ruushka la eriyeyna haddee maraykanka la sugayay inuu hubkii iyo wixii loo baahna ay siiya misl misilsko dhan ba wasiyana ugu reebtay ahlan wasahlan soomaaliya maalinkii maanta dhexdooda tabardaray iyo colaad iyo markii cadow wadan intuu dagaal gala ka bacdi ku guul darsado asagaa dib iskugu noqdaa haddana oo xoogaa dhibaato way dhacda waa iska dabiici adduunka dhan bay ka dhacdaa waa kii soomaaliya ay dib iskugu noqotay oo gobol gobol iyo qabiil qabiil iyo saa la isku laayay ilaa yoomina haada burburkii uu sidii yahay inuu mustamir sii noqday rabaan xoogaa yar oo dadkan hadda meelo kasta intay tageen dibadaha iyo soomaalida caqligii iyo xisaabtankii uu isyaro bedelay oo hadda alla ilahay waxyaabahan baa naga maqna markay noqotayna waxay noqotay dekedaha berbere ka bilaabatay ilaa xisnaa inay dhahaan waan la wareegayna anaga waa waa iska cad waxa weeyaan waa iska waa mu'aamaro yar oo cunug yarna haka uu fahmi karo marka horta iyaga noloshoodii mustaqbalkii bay ku xisaabtamayaan waxayna isleeyihiin soomaaliya waxay noqonaysaa quwadda ugu xoog badan oo ugu taajirsan idinka noloshiina soomaaliya hadday kor usoo kacdo waxa hantideeda iyo khayraadkeeda lasoo saaro kiina hoos bay u dhacda waa idin dhamaatay marka waxa weeyaan ayni kuwana ah hadda noo fudude intayan ay cududaysanin oo tabar yeelanin sida horen ku wadnayay si ka daran aan hadda iyadoo qaawan banaanka oola soo baxno marka hore caqli iyo xikmad bay isticmaali jireen ma al-shabaabba ma ma xukuumadihii soomaalida is haysto dagaalamaya ma dadkii laga soo taakuleynayay etoobiya oo ururadii dabanabadoonka soomaalida isku sheegin jireen oo oo kulli uun maarata xagga laga soo hogeyn jiray baa waxaan kulli way iyaga way ku jireen xabashidana xiriir adag oo ku xiran boqortooyada sacuudiga oo ninkii camuudi sheekh camuudi la dhahayay oo u ahaa iyagabada linkageka u ahaa sida cadnaanka shoogi dadka bacmusari loo isticmaalo waxaas oo kale mucaamarada markaa mucaamaro buuxda oo dheer oo qodo dheer bay ahayd laakiin haata maanta in laga laga yaro waa jooga caqligii iyo garashadii iyo garaadkana uu gaara meeshii loogu maaragtay munaasabka ahayd yaa loo baahan yahay oo laga tashado la yidhahdo allah ilahi mar hore ahaa mar idage allah allah ku daga laakiin mar labaad idage oo mar dambe soomaaliya ayan arrintaa wax alla wixii u dhexeeyay iyaga oo dhan intay dib iska dhexey dhigtaan cadowgan mujrimka ah oo nin kasta ka xun oo oo carabta ah in la iska celiyo oo meel lagu hubsado waa loo baahan yahay soomaaliya hadday midoodana waxaan umalaynaa in laga guulaysanayo wayna wayna u socotaa wadacaankaas oo kale hadda
waa gartay saadax dadka soomaalidu aada waxay aaminsan yihiin carabta ka sokow in faragelinta u faraha badan bay ku hayaan dalalka saaka la ah aragti ahaan adigu maxaad ka aaminsan tahay maadaama aad weliba kamid ahayd baarlamaanka dalka kenya soomaalidu saasay aaminsan tahay
waxaan kuu sheegaya walaalow horta the very nature of international relations xiriirka duwaliga mase xiriirka caalamka oo wadamaha udhexeeya mar kastaba waxa weeyaan waa la isgaadaya nin aan ninka kala gaadaynin malaha maraykan iyo canada xuduud bay leeyihiin waa laba wadan oo wada afingiriiska wada hadlo waxa ay dadkooda ay isku soo socdaan meel kastoo dhanba iyagoo viisa waxba u baahnayn laakiin hoosta waa un laiska gaadayaa xiriirka arrimaha dibadda iqtisaadiga wax kastoo dhanba gaadmadaa way jirtaa waa very very natural waa ka dariic midda iyada waxaa markaa intaa sii wehelisaa masalooyin waxaa jira aska taariikhi eh wadamaha jiraanka ee soomaalida udhexaysa oo ay tahay mustacmarka sidii uu maaragtay ukala qoqondiyey maxay ahayd soomaali somali nation iyada marka marnaba inuu ninka soomaaliga uu naxariis ka sugo ethiopia mase ka sugo kenya inuu naxariis ka sugo waa waa waa nin khiyaali weeyaan oo waxba aanan qodar reer lahayn oo waa waa cashwaaiya midii carabta ay tirahdo waxaa weeyaan waa random waa nin iska socdo oo shabku leeyahay markay qofka ku dhaan qofka shabku leeyahay ma xisaabtamayo weeyaan marka in qasab weeyaan iyagii waxa lamidka oo dhanbo in maaragtay aana marnaba danta soomaaliyeed ayan ka imaan karin dhanka iyada marka waxa weeyaan turubkaada your cards you keep your cards very close to your chest waxa weeyaan adigana waa inaad qof sirle aad noqoto oo inta sir lagu qoylahayo ama in ka badan aad qoylahayso waana la garan karin oo danahaada aad ku gaarto waxa weeyaan marka taa iyada middaa waa ciidama laakiin waxa waxaa kulli kasii weyn kuwan annaga hadda aan kuu sheegayo wadamaha jiraanka oo arrintan taariikhliga soomaalida udhexayso oo soomaalida mar ay ku xisaabtamaysa shanta soomaali inay midaysa iyana ay ku xisaabtamayeen intii hadhayba in lakalakala gogooyo oo haddana ay ku socoto runtii oo maxaa intaas oo gobol inti laga hagaajiyo mid kasta dawlad baa tahay ee madax banaan maaragtay ay ay ay ay hawadoodi mase ay riyadooda ay tahay waxaa loo baahan yahay soomaalida inay aada u xisaabtanto oy ogaato waxa kulli oo aan cidna cid isku diibin hebel baa saaxiib nale annaga soomaaliya waxaa kaysa nin siyaasa ilaa heer madaxweyne gaaro oo aada moodaysa qalbigiisa waa iska xaaran yahay qalbigiisa oo maadiba si fiican intuu maalin intuu taga caasimada wadamaha sayidka kamid a madaxweynaha wadanka intuu usoo dhaweeye oo laba laba dhinac ka dunkada dhabanka u yidhahdo walaala u yidhahdo keli wuu isu dhiibaya gebigiisa oo wayna marka wayna jecel yahay wax saalanaa ma jirto waxa weeyaan adduunka xiriirka duwaliga waa sir socotoon dhammaanaynin it's, it's always uh, adversarial the very nature itself is adversarial yahuud iyo waxaan umalaynayaa maraykan laba wadan oo adduunka iskaga dhow ma laha basaasay ku kala diraan mid kasta midkaan xogtiisa ogaado oo intaasoo basaas oo yahuud yaa maraykanka ku xidhan hadda oo maaragtay la qabtay iyagoo ubasaasayan yahuuda marka waa wax badiici iske marka soomaalidu horta waa inay dowladnimo macnaheeda iyo sida lagu fikira mase sida lagu tallaabo qaado dowladnimadaba dhaqanka iska laheed weli kama dhaadhici soomaaliya waana sifo midda iyada oo loo baahanya inay ka dhaadhacdo marka wax naxariis oo kaaga imaanaya wadamaha jiraanka ma jirto shayga ugu weyn oo loo baahan yahay ugu degdegsanya badan keli waxa waaye inaad adigana tirahada warheede haddaad aniga i burburiso hadana burburkii wuu yaalaa waa laisburburin karaa xagga iyo xaggaba marka cabsi deterrent wax la dhaha oo defense basic haddaan sidan samayno annagana sidan baan ugu samaynaya taa keli unbaa un dadka ma aragtay kala kala kala reebi kartaa mooye oo kala hayi kartaa oo live and let live adna noolaa ana aan noolaaday bal aan isdayn isbadaadina marka qofkan uu ku xisaabtamayo qof kasta meel buu ka jilicsan yahay meel buuna u lugul yahay annaga hadda waana lugul nahay doortaan maxmadi haynaa waddan kasta oo liita faragelin inta lagu sameeyo waana si qaribi karaa etoobiya way nugushay maanta wayba burtaybo maba jirta way soo daya wax la dhaha maanta tuulada ugu yar yaa yaa yaa iyaga khalkhal gelin kartaa oo waddan yar oo macnaha aan lahayn oo jumhuuriyadda soomaaliya intaa la eg marka laakiin soomaalida loo baahanya inay ku xisaabtamaan sidaa iyada eh oo meelasa wax ka fiiriyaan marka laisdaayo mise la kala xishooday maxaa dhe ninba ninka kale inuu wax ka tari kara lakin haddaa isdhiibto soomaaliya hadda way isu dhiibtay ethoobia ani hadda labadan beri waxaa isbedel inuu ka imaadaan jeclahay sida hadda maarata doorashada udambeysa loo sameeyey rajada aad ka jirtaa inkastoo naxdin yar ay soo geli haddana rajo yar haddana naxdin yar ay soo geli oo markii qalbi dhagax la wareejiyey oo loo geeyey nimanka iyaga xagga loo geeyey naxdin baa dhacday waxaa leeyahay nimankan camiilnimada iyo khaain wadanimada meeshii ay ku dhammaanaysay bayba ka bilaabeen wixii ama wixii kasii dartay sidii lamawada ay noqonin haddana waxoogaa labadan berisay u socota waxa iyo waa arkaysaa waxaad dhihi kartaa alla ilahay waxaa la arkaa structure hore oo sii jiray meesha oo nabad sugidda iyo dowladda sii jirtay waa khaladay waa waa waa wax laga dhaadhicin karo ummadda soomaaliyeed haddii ficilaheedi iyo tilaabaqaadkeedi la arkana caloosha qaboojin karta laakiin waxaa loo baahan yahay dad adag oo wadani oo meel fog wax ka fiirinayaan inay jamhuuriyaddana dowladda hadda dhisan ay noqoto oo xisaabtan adag oo dheer ay gasho
waa gartay madaxweyne cumar bal hadda arrimaha soomaaliya sanadada ba hadda ka faallooleyseen marka wax isbedelo oo kuu muuqdaa ma jiraa marka laga tago dhaqdhaqaa kayra hadda socda maxaad ka rajaynaysaa soomaaliya ka rajaynaysa
maaligaadi weysanaysa qof kale weeyaan cumar adaan kula hadlay mudane faarax macalin sooray mudane faarax macalin soomaaliya arrimaheeda in badan baad ka faalloolaysa wax isbedelo oo kuu muuqdaa ma jiro maxaase rajaynaysaa maxaase isbedel waa isbedeleen maxaase laga sugayaa mujtamaca soomaaliyeed meelka jacaalka kaga nool yahay dowladda soomaaliyeedka maxaa laga rabaa marka loo eego dowladaha dhigeeda ah waa mahadsan tahay
ha sida runtii wa wax yar rajada inay rajaa sama noqon haysaa labadan beri rajaa jirtaa markii hore anaga waxaan ogsoonahay hataa cabinetka mase dowladda xamar laga hagaajinayo ethiopia ayaa u yaa yaa u yeerin jirtay hebel ku dara hebel ku dara hebel ha soo dhaweyna dhihi jirtay hadda waxaad moodaa middan ugu dambeysay inay wax ka yareed bedelan tahay oo dadkii maaragtay ka- iyaga ku xidhnaa oo jaajuusin u ahaa oo runtii oo mu- noqotayba ninka jaajuusnimada wax lagu faana inay tahay oo soomaalida aan ku aragna waayahan dambe inay wax iska bedeshay baan aragtaa talaaweenkan u damba hadda la qaaday oo maaragtay dadkii imaaraadka iyo meelaha ku olordahayna maxay ahayd dignin adag la siiyey waxaan u malaynayaa inay wax badan ka bedeli doonto keliya waxaa loo baahan yahay dadka la og yahay hadda oo mise baarlamaanka ku jiraan mise maamul goboleedada oo orordahayo adduunka ku wareegahayo waa in dawladda ay madaxtooyada kasoo baxda wareegto odhanayso nin ka bixi kara waddanka oo meel loo kici kara ma jirto nin dadka lala kulmi kara ma jirto ilaa maa waxaa waa function of the central government governorka california intuu kasoo buuda california uma imaan karo maxay ahayd madaxweynaha eh, masar iyo kenya iyo tanzania uma imaan karo laazima inuu state department uu ka haysto eh, eh, eh, maxay ahayd uu ka haysto eh, eh, idni- id- idin ka haysto in wixii wax la baaray ay tahay inay dawladdii la socoto ma tegi karo nin governor weligaa ma aragtay nin governor oo wadamahaasoo kaleo mise ingiriiska tegahayo mise maraykan maxay ahayd faransiiska tegahayo mise jarmalka ku wareegahayo maya private visit hata markuu kacay waa lala socdaa waa kan hadda arkayso ninkii laba madaxweynaha oo trump donald trump la oranayay xiriirkii uu ruuska la yeeranayay baa la baaraya inuu wadanka meel ka khiyaaniyo in kale oo muxuu u samayn kara suu u samayn kara xiriir isaga oo mukhaabaraadkii state department aan la socon marka dadkan iska ordaya oo jaajuusinta ahoo imaaraadka shilimaadka kasoo arursanayo baarlamaan baa ku jira oranaya mise aqalka saraan ku jira mise maamul goboleed baa dhahay gurhayo oo marna xarfado ku ordahayo marna anaga nairobi inta loogu imaanayo marna imaaraadka ku ordahayo talaaba adag waa inay ka qaadaan madaxweynaha iyo maxay ra-iisul wasaaraha oo ay dhahaan ilaan aniga hadda faarax kula hadlayo wadanka aan ku jirna gobollo badan baan ku leenahay oo maamul goboleed gaarka waa maamul goboleed wajeer waa maamul goboleed madeera waa maamul goboleed governorka wajeer intuu imaaday kalama kulmi karo farmaajo iyo khayra asagoonan kenya idan ka haysanin wuxuu kala kulmaya sababteeda meeshu marayo waxyaabahaasoo dhan ba waa in oo dad la socdaan weliba central government ka socdaan markii idinka la siiyo in loo diidana la iska arkaa marka eh, waxyaabaha hadda ka socda soomaaliya waxay iska noqotay eh, cid ba oo yaa- cid bacdooy yaa kulay weeyaan yani xoolahan yaa leh xoolaha nina ma laha marka ninkas inuu lacag ka gala kii lahaa eh, qawsaankii maarata ilaalinaya ila dadkan waa qawsaan qawsaan waxaa lahaa ninkii ijaarka oo geelaya loodii ariga ilaaliyo oo lacag ugu siiyo shaqaalo dawlad markaas qawsaar baase ummadaasad u shaqaynaysaa marka inuu qawsaarkasi intuu iska goosta in yar u yidhaahdo anuu kismaayaan kaa kiraynaya ba- basaasaan kaa kiraynaya eh, heblaan kaa kiraynaya waa waa ibadaro waxa weeyaan waa waa waa waa waa daafaanimo meesha ugu dambeysay marka dawladda ama centraalka waa inay awooddeeda isticmaashaa oo tallaabo ka qaadaa Eh, waa ka xunbahay runtii aniga eh, eh, wiilashii masaakiinta oo askarta oo lagu laayay maalgooti markii eh, ninkii eh, siyaasiga ahaa gurigiisa loo dhacay La- laakiin in markii khatarta wadanka aad ku haysa ay intay yar cadaato la yidhaahdo ninkan wadamo ajnabi buu ku xiran yahay in la- wax aanan sharci iyo maxkamad iyo lamarina inti lasoo dhaca evidencekii mise cadayntii la qabta markii macnasay waa arrin macquul ah oo ay ka dhacdaa hadda haddii aniga aniga faarax kula hadlay telefoonkan hadda aan aan ku sheekaysan hayno waa la dhegeystaa shaki kuma jira in la dhegeysto haddaan wadanka aan meel kaga dhaca trism albaabka la isu istaagaya waa la dafaya markaasaa weliba intgeliy si fiican lai wareysanayo warkao dhanba dowladda lacag ay ka qaadaysa qaladaadka khaladka dhacay waxaa weeyaan dadka masaakiinta wiilashii wadaniyiinta askarta ciidanka waana in sida ugu degdegsiiya marhaaligelina laga sameeyo naftoodina la bixiya wiilasha ay laakiin dowladnimada madaxweynaha trump ayay dowladii maraykanka ayna uga xishoonaynin dadkan ilaamaha dowladda oo ku saabsanan mise c i da mise f b i da mise nabadsuridda kulli waa inay ilaalisaa wadanka ay ka ilaalisaa madaxweynaheeda harte inuu khayr wadan u noqon karo oo wadanku khiyaari karo marka horta dowladnimaday hadda waxoogaa dowladaaba la dareemayba hadda labadan beri xamar dowladdaala inay dowlad jirtaa la dareemay oo oo cumar cabdirashiid iyo dadka lamidka ah iyo maamul goboleeda inay meelaha oradahay alcabdooyi iyo kan kismaayo iyo kulli oradahay ah oo dhanba hadda labadan beri waan baan aragtaa cabsi baa meesha soo gashay inay dowlad jirtaa la ogaada waa in la si la sugo oo dhab lagaga dhigo oo kii alla kii meel kaga dhacana abaalkiisa laga mariyo ilan barbaaba jahalada oo weligood hataa aanan aanan dowladnimo iyo nidaamkeeda soo marin oo moodi waxanba inay tahay dhul iyaga ay leeyihiin oo beer oo nin baa qayb karaya maya wadanka territorial integrity-ga sovereignty-ga wadanka protection of the natural resources-ka wadanka contract-ka la gelayo oo ku saabsan khayraadka dabiiciga kulli madaxweynaha iyo axsiiskiisa iyo prime ministerka iyo dowladdiisa ayaa samayn karta baarlamaankana markaasa idin loo dooranay hataa iyaga laguma hadlayn karo haddii shirkad la rabo in la keeno oo islaal ay ka baarto waa inuu markay iyaga dhameeyaan haddana baarlamaanka u ansixiya oo wixii lagu heshiiyana shacabka soomaalida kulli ay u caddahay dhamaankeeda taas marka dowladnimada waa in sida hadda ay u socoto runtii waan ku faraxsanay waxoogaa anaga waxaad moodaa rajadii baa soo noqon haysa waxoogaa yar naxdinna way ka jirta markii dad camiil ahoo imaaraadkii ah oo cadow ah oo kugu dhex nool oo xaara military kule wadankaada gudihiisa nin senator ay u dhacayaan danta ay kala yihiin ay tahay fidno qabiil beera waa nin waa nin waa nin uu kumeelaystay waxa weeyaan waa yani si kastaba inuu kugu samaysan karo oo hadduu inta kuu diray hadduu inta kuu diraba uu ka adag yahay buu ninkaa iyuu istareemay afar boqol oo kun waasa populationkooda oo dhan baa ku sheegay dhulka ay ku nool yihiinna waxa weeyaan mudug lama dhano mudug keliya ka yarta iska dhaaf iyo hirtada lama dhano nuskeed lama dhano imanaas lagu sheegay marka in la iska celiyo iyagii wix lamidka ahaa cadowga gudaha iyo cadowga dibadaba in la iska celiyo waa arrin qasab weeyaan midda ayada oo maaragtay dowladda dhexe ay ku howlgalaan waa inay la soo baxaan xinintooda farmaaja iyo dowladdiisa
waaye aada iyo aad baad umahadsan tahay kaasi waa siyaasi faarax macalin oo golaha nineteen sixty caawo kalaata waraysi dhinacyo fara badan weliba taabanaya siiyey aada iyo aad baad umahadsan tahay magacay waa dhagood soo dhawow golaha nineteen sixty waxaan siin doonaa haddii ilahay yidhaahdo laba sax su-aalood